waalaikum salam waraxmatullahi wabarakaatu kar allah siiyo aaala naga dhigo marka hore waxaan idinkaga mahad celinayaa waqtigiina qaaliga ah oo aada na siiseen insha allahu tacaala waxaan isugu imaanay laba tababar oo socon doona haddii ilaa yidhahdo afar iyo toban beri oo midna uu yahay midkaan oo saddexda bisha oo maanta ilaa sagaalka socon doono midna uu yahay midkaan oo tobanka ilaa lix iyo tobanka socon doono haddii ilaa yidhahdo mid walbana toddoba beri buu socon doonaa tababarkaas oo ay fulinayso hay-adda urdo oo ay maalgelinayso ama ay ka fikirtay hay-adda nis foundation insha allahu tacaala tababarka ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan waxaa weeye si loo ilaaliyo caafimaadka aadanaha maadaama barnaamijka laga hadlaayo kan waa kii ugu horreeyey oo muxuaha baardheere ka dhaco solid whisky managementy and small business enterprise baa la yihahdaa haddii soomaaliya laga dhigana waxaa weeye muxuu ahaaye waa qaabkaad arkaysaan oo bugaagtiisa la insiin doono haddii ilaa yidhaahdo ama maareynta qashinka adag ama wasaqda adag iyo abuurada ganacsiyada yararka insha allahu tacaala ujeedooyin buu leeyahy marka ujeedooyinka loogu talagalay waa si loo ilaaliyo caafimaadka aadanaha maadaama qashin uu jiro qashinka haddii la aruuriyo oo la gubo oo meesha loogu talagalay la geeyo aadanaha waxaa laga yaabaa in cudurro badan oo qashinkaas ka dhalan lahaa uu ka badbaado hadduu ilaah yidhaahdo si ay uga qayb qaataan tayada nolosha iyadoo la hagaajinayo xaaladaha deegaanka iyadoo la hormarinayo environmentaalka ama deegaanka haddii qashinka xaafadaha magaalada oo kaleeto kolley waxaan filayaa barnaamijyada barnaamijkan wuxuu la xiriiraa godad laga qoday dhowr xaafadood oo magaalada ka mid ah iyo muxuu ahaaye agab kale oo la heli doono haddii ilaah yidhaahdo oo ay niis ugu talagashay inay ku horumariso deegaanka iyo si loo hubiyo in si ammaan ah loo tuuro qashinka uu soo saaro dadweynaha ama sidoo kale ganacsiga ama shirkadaha ayagoo ay ku xiran tahay nooca qashinka haddii qashinkii loo helo meel la geeyo qofkan ganacsanaya qashinkii uu iska xaaqo wuu qaadi karaa muxuu ahaaye haddii marka qofka muxuu ahaaye xaafadiisa qashinka uu ka qaadayana godkaas la yidhahdo ku shub ama laga qaado wax badanaa isbedelaya insha allahu tacaala midda kaleeto ayadana ujeedada kale oo loo bilaa loogu talagalay tobabarkan waa si loo hubiyo si ammaan in loo tuuro qashinka iyo si loo xaqiijiyo joogitaanka muddada fog ilaha khayraadka ee adeega wanaagsan haddii qashin uu carada carada jiro deegaankii wuu fool xumaanayaa khayraadkii o dhanna wuu baaba-aya tusaale ahaan geed hadduu baxayay oo qashin agtiisa uu yaallo geedkii asagaa hoos buu dhacaa waa inta ugu yar markii cudurrada laga soo tago bini aadamka uu sababayo marka waxyaabahaasoo dhan baa loogu talagalay in muxuu ahay laga hormariyo waxaana nasiib u yeeshay labaatankiinan qof in aad ka faa'iidaystaan insha allahu tacaala oo labadan tababar aad qaataan qayb wuxuu ku saabsan yahay maaraynta wasaqda adag ama qashinka adag sidii loo maarayn lahaa haddii god lagu shubi lahaa haddii la gubi lahaa waxyaabahaasoo dhan macalinka ayaa kolley idin bari doona bugaag baa la idin siin doonaa markii taas todobada beri laga gudbo sabtiga soo socda asna waxaa laydinkugu xijin doonaa muxuu ahaaye ganacsiga qofka qaabku ganacsi u abuuran karo siduu ganacsi u abuuran karaa qaabkuu faa'iido uga heli karaa waxyaabahaas ayadan la idin bari doonaa bugaagna waa la idin siin doonaa haddii ilah yihahdo aad ka faa'iidaan oo ilaa mustaqbal aad haysataan haddii ilah yihahdo oo luqadiina aan inkaga dhignay soomaaliga ah oo aad fahmi doontaan haddii ilah yihahdo waxaa rabnaa marka afar iyo tobankaas beri kolley dee maamulkiina wuu joogaa oo hadda hadalka waxaa igu xigsan doona hay-adda niisoo ambaartin lanahay oo ayadana wixii aan ka tegay ujeedkii loogu talagalay barnaamijka waxa uu yahay shuruudihiisa intaba noo sheegi doono kabacdina maamulka ayaa sidoo kale aan kusoo dhaweyn doonaa oo asaga laftiisa barnaamijkan labdabar u ah sababto asaad arkaysaan calaamadaha waa tii dowladda iyo tii maamulka waaye mid hay-adeed laguma dhajinin waxaad dareemi kartaa marka barnaamijka inuu maamulka si gaara u quseeyo haddii ilaah yidhaahdo marka afar iyo tobankaas beri waxaa laga yaabaa qofka inuu isweydiinaayo maxaa la idin siin doonaa waxa la idin siinaayo waxaa weeye cashir baa la idin siin doonaa waxaa kaloo la idin siin doonaa muxuu ahay wax la yidhaahdo break oo ah afar saac markii la gaaro shaah iyo cabitaan iyo wax yar oo loogu talagalay breakgaasaan bixin doonaa haddii ilah yidhahdo qada markii la gaaro qadadii caadigeed oo qofka uu cuni jiray oo dhammaystiran baa la bixin doonaa wax lacag caddaana ma bixinayno kolley haddii aan been sheegayn niis lafteeda way fadhidaa mana loogu talagelin barnaamijka waxaa loogu talagalay refreshmentii oo ah subax hore iyo duhurkii oo qada fiican la helaayo waxyaabo kaleeto idinka la insiin doono waa jira qalabkii lagu shaqaynaya nadaafadda ha noqdo kolley wax kaloo la insiinaayana kolley niis baa idin sheegi doonto ayaga ay kolley hawsha khusaysa lakin annaga shaqadeenna waxaa weeye inaan tababarkan idin siino si dhammaystiran oo haqabtiran qaabka qashinka loo maaray la idiin baro qaabka ganacsi loo samaysan la idiin baro insha allahu tacaala macallinkii ayaa idiin jooga cabdixareed waa tiimkuu ka mid yahay oo macallinka idin bari doono oo waqtigiisa usoo hura haddii ilaa yidhaahdo si fiican baa la idiin tusi doonaa iyadoo muuqaal aba arki doontaan iyadoo bugaaga baad qaadan doontaan marka insha allahu tacaala soo dhowaada waqtiga inaa ilaalinana muhiim waaye macalinkaa noo sheegi doono haddana waxaan kusoo dhaweynayaa niis haddii ilaah yidhaahdo waxaa dameer baan dhintay dameer baan gatay dameer magaciisigi ma dhici doonto saan waxaan ku aqaanay gabar baahay kusoo shaqaysay oo maanta dameerkeeda wadato may wa- hadduu dhinta waa la ogi taas ayada ah macnaha marka waxaa waye waxaan ka wadaa iyadoo intay isa gateen ama si kale dadba loo qaatay yay dhihi karaan saasay noqota taa ayada horta ma dhacayso marka insha allahu anagu waxaan idinku aqaanay gabdhow gabdho wadankooda dalkooda iyo muxuu ahata diintooda u dagaalamo ama u halgaban ahaydeen sidaas marka dardaaran guri ku hadiyaysan noqon anagu haddaan idinka tagno sa- tababarkaana si fiican u qaata ha ka maqnaanina jooga habsan iyo sidin ka imaanin aniga dhalinaysan ay imaanin tubaa maqan hay maqashiinina si toos oo daaragti ah oo waxaysta tii markaa ka maqan macalin baa leedahay macalinkeeda kala xiriirtay wixii caqabada ku imaado haddii laha idmo marka saasan macnaha ku dardaarmina haddii alla idmo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka